yashuuca cutubka toban iyo koowaad oo markuu boqorkii xaasoor oo ahaa yaabiin waxaas maqlay ayuu u cid diray boqorkii maadoon oo ahaa yoobaab iyo boqorkii agshaaf iyo boqorradii jiray xagga waqooyi kaas oo ahaa dalka buuraha leh iyo kuwii joogay xagga bancaraaba ah oo koonfur ka xigta kinereed iyo xagga dooxooyinka iyo dalka sare oo door ee xagga galbeed jira iyo kuwii reer kancaan oo jiray bari iyo galbeedba iyo reer amoor iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer yebuus oo degganaa dalka buuraha leh iyo reer xiwi oo degganaa dalkii misfaah oo ka hooseeyey xermoon kolkaasay baxeen iyagii iyo ciidamadoodii oo la jirayba oo waxay ahaayeen dad badan oo tiradoodu waxay ahayd sida camuudda taal badda xeebteeda waxayna wateen fardo iyo gaadhifardood aad u badan oo boqorradaas oo dhammu way isu yimaadeen oo waxay wada degeen biyihii meeroom agtooda si ay reer binu israa'iil ula diriraan markaasaa rabbigu wuxuu yeshuuco ku yidhi ha ka cabsan iyaga waayo berri hadda oo kale ayaan reer binu israa'iil gacanta u gelin doonaa iyagoo la wada laayay oo waa inaad fardahooda boqno goysaa oo gaarifardoodkoodana waa inaad dab ku gubtaa markaasay yeshuuca iyo raggii dagaalyahannada ahaa oo dhammu biyihii meeroom agtooda kaga soo kediyeen oo weerareen iyagii oo rabbigu wuxuu iyagii geliyey gacantii reer binu israa'iil oo way laayeen oo waxay u eryadeen xagga siidoonta weyn iyo xagga misrefood mayiim iyo xagga dooxadii misfaah oo bari xigta oo way laayeen ilaa aanay waxba ka reebin oo yeshuuca wuxuu ku sameeyey iyagii wixii rabbigu u sheegay oo fardahoodii wuu boqnagooyey oo gaarifardoodkoodiina dab buu ku wada gubay oo markaasay yeshuuca dib u noqday oo wuxuu qabsaday xaasoor oo boqorkeediina wuxuu ku dilay seef waayo markaas ka hor xaasoor madax bay u ahaan jirtay boqortooyinkaas oo dhan oo dadkii ku jiray oo dhan waxay ku laayeen seef wayna wada baabi'iyeen oo wax neefsadaa kuma hadhin xaasoorna dab buu ku gubay oo yeshuuca wuxuu wada qabsaday boqorradaas magaalooyinkoodii oo dhan iyo boqorradoodii oo dhan oo wuxuu ku wada laayay seef oo wuu wada baabi'iyey sidii uu addoonkii rabbiga oo muuse ahaa ku amray laakiinse reer binu israa'iil waxba kama gubin magaalooyinkii buurahoodii ku yiil xaasoor mooyaane taasna waxaa gubay yeshuuca oo magaalooyinkaas alaabtoodii oo dhan iyo xoolahoodii oo dhanba reer binu israa'iil way dhaceen laakiinse nin kasta waxay ku dileen seef ilaa ay wada baabi'iyeen oo waxba kama ay reebin intii neefsatay oo dhan wixii rabbigu addoonkiisii muuse ahaa ku amray ayuu muusena yeshuuca ku amray oo yeshuucana sidaasuu yeelay oo kulli wixii rabbigu muuse ku amray wax aanu samayn ma jirin oo yeshuuca wuxuu qabsaday dalkaas oo dhan kaas oo ahaa dalkii buuraha lahaa iyo koonfur oo dhan iyo dalkii gooshen oo dhan iyo dalkii dooxada ahaa iyo bankii caraabaah iyo dalkii reer binu israa'iil oo buuraha lahaa iyo intiisii dooxada ahayd haddii laga bilaabo buur haalaakh taasoo kor u kacsan ilaa siciir iyo xataa tan iyo bacalgaad oo ku taal dooxadii lubnaan oo ka hoosaysa buur xermoon oo wuxuu wada qabsaday boqorradoodii oo dhan oo inta u dilay buu wada laayey oo yeshuuca wakhti dheer buu la dirirayey boqorradaas oo dhan oo lama arag magaalo la nabaday reer binu israa'iil reer xiwi oo gibocoon degganaa mooyaane oo dagaal bay kulligood ku wada qabsadeen waayo xagga rabbiga ayay ka timid inuu qalbigooda adkeeyo si ay dagaal ugu soo baxaan reer binu israa'iil oo uu dhammaantood u baabi'iyo oo aanay waxba inna raallinimo ka helin laakiinse uu u wada baabi'iyo sidii rabbigu muuse ku amray oo markaasaa yeshuuca yimid oo wuxuu reer canaaq ka tiray dalkii buuraha lahaa kaas oo ahaa xebroon iyo dabiir iyo caanaab iyo xaggii dalkii reer yahuuda oo buuraha lahaa oo dhan iyo dalkii reer binu israa'iil oo buuraha lahaa oo dhan oo yeshuuca dhammaan iyagii iyo magaalooyinkoodiiba wuu wada baabi'iyey oo dalkii reer binu israa'iil mid reer canaaq ahu kuma hadhin laakiinse waxaa waxoogaa ku hadhay gaasa iyo gaad iyo ashdood oo keliya sidaasuu yeshuuca u wada qabsaday dalkii oo dhan oo wuxuu wada yeelay sidii rabbigu kula hadlay muuse oo yeshuuca wuxuu dalkii dhaxal u siiyey reer binu israa'iil oo wuxuu ugu qaybiyey sidii qabiilooyinkoodu ahaayeen oo dalkiina dagaal wuu ka nastay